madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqoora ayaa waxa uu magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug uuna magacaabay maxamed xuseen jaamac macruufa warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu yiri xeer madaxweyne lombar boqol sagaashan iyo afar kuna taariikhaysneeda sideeda bisha labaad labada kun labaatan iyo shan ujeedda magacaabis wasiir madaxweynaha dowladda galmudug markuu arkay qodobka kontonaad farqaysa sagaalaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay baahida loo qabo in la helo wasiir karti leh oo gudan kara waajibaadkiisa shaqo markuu arkay aqoon iyo waayo aragnimada oo u leeyahay maamulka markii uu la tashtay madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xiriyey qodobka koowaad madax maxamed xuseen jaamac macruuf wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug labo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha dowlad goboleedka galmudug in ay la shaqeeyaan wasiirka cusub si uu u guto waajibaadkiisa shaqo qodobka saddexaadna waxaa lagu yiri xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa una saxiixay